soonku waa cibaado iyo camal wanaagsan oo alla loogu dhowaado waana waajib diini ah oo lagu leeyahay qof walba oo qaangaar ah ama buuxiya shuruudaha diinteenna suuban waastaysay saynisyahanada iyo khubarada caafimaadka ayaa sheegay in soonka faydo caafimaad u leeyahay bani aadamka sidoo kalena uu hoos u dhigo xanuunada beersubaga cayilka badan iyo xanuuno kale mid ka mid a dhakhaatiirta magaalada dhobley ayaa ka warbixiyey faydooyinka caafimaad ee la xiriira soonka magacaygu waa sayid cawil cigaal ka howlgala mid ka mid a xarumaha caafimaadka ee degmada dhobley walaal soonka waxaa ku jira caafimaad badan diinteenna horeyba noogu sheegtay caafimaadkana dhakhaatiirtu way qoraan ama xabad baa laga qoray oo ah in uu marka qofku uu qofku sooman yahay caafimaad badan uu ka helayo oo ama ha ahaato xanuumo uu horey u qabi jiray oo ka yaraanaya ama ha ahaato qofka jirkiisu isbedelahaya maadaaba qaab siduu u noolaa wax iska bedeleen marka kow caafimaadka ku jira hadda hal iyo laba ka taabto qofka markii uu soomo waxaa ka baxaya jirkiisa waxyaalo fara badan oo markii hore cunto badan uu qaadan jiray oo laga yaabo jirkiisa in khalkhal keentay marka is dhinto oo jirkiisa uu nadiif noqdo waxaa ka baxaya jirkiisa wasakh badan baa ka baxaysa sida dadka sonkorta qaboo kale markii qofkii uu qaado jirkiisa wuxuu imaanaya balansi ayaa jirka ku imaanaya waa qodob qodobka labaad waxay tahay qofka markuu cuntooyinka faraha badnaa uu iska dhaafo oo jirkiisu isbedel badan baa ku imaanaya midda kale waxay tahay qofka markii uu waxa la yaqaano qof inuu maalinkii o dhan uusan cunto cuneen sidaa la aalageed jirkii markuu cunto badan waayo waxaa ku imaanaya inuu qofkii miisaankiisu saa'idka camal oo kale uu jirkiisu hoos u dhaco oo hilibkii badnaa saarnaa uu ka dhaco waxaa ku imaanaya caafimaad midda kaleo ugu sii weyn ba kasii muhiimsanba waxay tahay marka horeba inuu wax ilaahay noo jidayay uu yahay marka soonka iyo qof markuu cuntada si caadi iskaga dhaafo usan soomaneen isku mid ma ahan oo qof markuu sooman yahay si dabiiciya ayaa ilaahay caafimaad ugu bedelhaya marka waa qashin saar baan dhihi karnaa soonka ama mataqaana qofka jirkii boosankii faraha badnaa oo galay ama suntii faraha badneed oo jirkiisa ku jirtay maadaama uu kow toban bil wax soo cunhayay suura wax cunhayay markii laga qabto jirkiisii wuu isxalinaya marka taasna waa faa'iido weyn midda kale waxay tahay qofka markii uu jirki uu sooman yahay in cuntooyinkii horey u cuni jiray oo kale uu iska dhaafayo oo cunto khaas oo kale sida timirta oo kale biyaha oo kale cunto qudaarta oo kale oo zaa'id loo isticmaalo xilliga rabadaanta la isticmaalo oo kale qudaartuna waxaan ognahay in jirka ay wax badan oo faa'iida u leedahay dadku inta badanna xilliga rabadaanta ay qudaarta isticmaalaan marka marka qofku fruit fara badan cabo sida mataqana bubayga oo kale qaraha oo kale salaatada qudaarta cagaarka kale qofka aad bay u isticmaalaan qof marka markuu qudaarta cagaarka isticmaalo maadaama uusan rabanta ka hor cuntooyinka kale oo aan viberka lahayn oo aada loo isticmaali jiray sida baastada iyo bariiska iyo burka iyo waxyaalahaas ay badnaayeen marka qofku qudaarta isticmaalo sida afakaadhada oo kale viber fara badan buu ka helayaa viberkaasna jirkiisa wuxuu jiraya ama qudaartaasi jirkiisa waxay u taraysaa faa'iido badan bay u leedahay si kastaba soonku waa mid ka mid ah cibaadooyinka la inagu addoonsaday isla markaana leh ajir aada u weyn sidoo kalena waa fursad ay ku hagaagi karaan cillado badan oo caafimaad